halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o edaod si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com waa maalin axada oo bisha janawari ee tahay soddon sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowd iyo barkii xaggiina idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mida barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo aan ku soo qaadan doonno qayb labaad oo ku saabsan waraysi aan la yeelanay axmed faarax oo ah aasaasaha shirkadda rio filimis oo dhowaan isagu sameeyey aflaan qaybtaana waxa uu kaga hadli doonaa sida loo sameeyo filimada fikradda marka ka bilaabato fikradda waxaa xigaysa muxuu ahaa sheekadii qoritaankeeda xigaya markii sheekada la qoro waxaa xigaya markaas ay taho in aad heshid muxuu aha dadkii jeli lahaa karakteradii aad qoratay inaad heshid dad ka soo baxa matalaha
waxaad sidoo maqli doontaan sidoo kale maqli doontaan aan iraahda heesihii iyo ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore kusoo dhowaada warkeenii dunida ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa sabtidii booqasho wuxuu ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta ayadoo weli uu socdo dowladiisa dagaalka ay kula jirto ururka t b l f waxa uuna kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee halkaasi dhaxal sugaha awooda badan ee abudabi sheekh moxamed bin zayid al nahyaan waxaa dagaalka tigree uu ka socdaa tan iyo bishii noofembar labadii kun iyo labaatankii dalkaasi ethoobiya wuxuuna dagaalku isbedelay toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo ciidamada tigreegu ay dib ugu gurteen gobolkooda kadib markii ay isku dayeen in ay kusii siqaan magaalada caasimada adis ababa waxaana milatariga ethoobiya ay sheegeen in aysan markaasi sii baacsan doonin iyadoo taasina ay soo dhoweysay wado kale oo wadahadallo dhexdhexaadin cusub ah oo maraykanka iyo midooda afrika ay garwadeenka yihiin dowladda ethoobiya ayaa waxay isku dayeysaa inay xadido wararka dagaalkaasi ku saabsan waxayna xirtay qaar ka mid a suxufiyiinta ka howlgelaya dalkaasi kuwaasi oo uu ka mid yahay muuqaal duubaha wakaaladda wararka a p ninka la yidhaahdo aamir amaan kiaro iyadoo sidoo kale tan ay adeegsanayso xeelado deg deg ah oo la geliya dalka khubarada ayaa waxay sheegayaan in ciidamada ethoobiya ay u muuqdaan in lagu xoojiyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano oo ay kasoo iibsadeen shiinaha turkiga iyo sidoo kaleto imaaraadka dhinaca kalena madaxweynaha israa'iil isaac herzog ayaa waxa uu booqashadiisi ugu horreysay ugu ambabaxay dalka isutaga imaaraadka carabta axaddi iyadoo sida la sheegay xafiiskiisana uu caddeeyey uu doonaya inuu xoojiyo xiriirka khaliijka xilli xiisada gobolka ay sii xumaanayso iyadoo quwadaha adduunkana ay isku dayayaan in ay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka ee iiraan waa tahay duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale ayaan hawada idinka leenaha haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka qaybtiisa labaad oo ku saabsan diyaarinta filimaanta aflaanta waxaana jabuuti kusoo diyaarisay wariyaha v o eda sagal siciid faarax
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba oad naga dhegaysanaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axada hadahan oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkan barnaamijkeenna waxaynu kaga hadlaynaa samaynta filimada iyo guud ahaan fikirka sameyn filmaanta oo dib ugu soo laabtay saaxadda soomaalida kuwaasoo ay xilli hore ugu dambeysay waxaana mar kale barnaamijka igala qeybgalaya axmed faarax oo ah aasaasaha rio filimis qeybtan waxa uu iigu sharaxayaa qaabka guud ahaan loo sameeyo filim dhibaatada lagala kulmo iyo fikirka soomaalidu ay ka haystaanba in filim la sameeyo waxay ka bilaabanaysaa horta fikrad fikradda marka ka bilaabato fikradda waxaa xigaysa muxuu ahaa sheekadii qoritaankeeda xigaya markii sheekadii la qoro waxaa xigaya markaas ay taho in aad heshid muxuu aha dadkii jeli lahaa karakteradii aad qoratay inaad heshid dad ka soo baxa matalaha marka wixii dhan laisku helo de dhinacii finansiga ma aadayde qasab filin kasta lacag buu baahan yahay lakin waxaan sheegayaa crea- processkana creative-ka ah Um, marka dadkii la isku helo inta badan waxaa sameyn wax la yiraahdo uh, table reading oo miiska inta lasoo wada fadhiiso aktaradii oo dhan ay markaa scriptigii ay uh, dul maraan taa marka waxaa laga faa'iidaystaa in marka haddii uh, qofka ereyga inuu si kale u dhaho laga yaabo dadka qaarkood waa waa waa waa waa poet poets way waa dad waxa weya hadalka ilaah u yara fudeeye waxaa laga yaaba qofka qoray in muxuu ahaa hadallada qaarkood iyo qofka nayto shakhsigan siduu ereydiisa u dhaho marka waxaa chance lagu helayaa in waxyaabo yar la yara bedeli karayo marka ah, badanaa waxay qaataa ah, bil laga yaabo filka ku xiran tahay marka subax kasta waa lasoo fadhiistaa hadda ayaan la saddex week baan sameynaynay Ah, miiskaas waa lasoo wada fadhiisanay dhowr iyo afartan oo ka ah marka wa- qofba leenkiisii buu dhihi Ah, kadib maalmaha xiga waa soo yaraanayaan tiimka marka waxay noqonaysaa in labadii qof ay istaagaan ay sidii u sameeyaan hadalkii ah, xafiditaanka bilaabanaya Ah, markuu kaa dhamaado dee qof walba dee uu sidii qur-aanka camal u xafidsan yahay ereyadiisi wixiisi marka waxaa imaanaysaa in loo gudbo qeybtii ah, duubitaanka so marka duubitaanka u bilowdo waxaa adag wax absolutely ah, bedel dhihi karo ereyadii iyo qaabkii loo sameynaya jaw waa tiimka wada fadhiyo damaana lawada qoslaya qofkii uu sameynaya haddii uu qo- siduu u sameynayo haddii uu oynayo wixii dhan waa qofkii uu soo wada maray ha marka marka waxaa imaanaysaa in markaa ah, ah, la locationkii rasmiga lagu sameeyo marka locationka lagu sameynaya marka waxaa jira waxay yidhahdaan blocking oo ah eh, haddii aad iridda kasoo gelaysid meeshaad istaagaysid inaad fadhiisanaysid eh, inaad eh, seexanaysid marka qofkii wadadii uu mari lahaa saddex tallaabo buu qaaday kaliba saddex intuu istaagay hebel buu la hadlay gadaashiisu kasoo wareegtay kursigu fadhiistay marka taabaa marka haddana sidii qoraalkii loo xafidaya marka waxaa la xafidaya qofkii dhaqaaqi in la in la sameeyo so marka taa ay eh, iyadana sameeyaan kadib marka waxaa imaanaysa in ah, ah, nalalkii iyo iftiinkii wixii meesha marka iyadana loo hagaajiyo oo sidii ah, ah, ah, loogu baahnaa marka taa ay dhammaato marka waxaa weeye marka tii rasmiga aheedoo marka hadda qofkii makeupkii loo mariyey dharkii uu xirtay dee actionkii oo sidii ah laakiin waa dee wax uu qoljal kusoo celceliyay innaga badan waxaan daawanaa filmaanta hindida you know, maraykanka hollywoodka carabta waxay sameeyaan marka qof waxaa arkaysa soomaaliga ku oranaya hebel walaahi markuu waxaa sameynayo suu da calashan hebel waxaasu xariif ku yahay marka qof kaameed hor istaaga ma sameyn karo hal eray ama kuma dari karo ama hal tilaabo ilaa mid loo diray oo inuu qabta ay tahay marba waxaa jirta qofkii a- inuu inuu wax iska waa la gafaa maogta ha because siinka waxaa lagu soo celiyaa ma mar shan jeer qaarkood toban jeer kuwa waxaa jiraan labaatan jeer kusoo celinay ha ha because maxaa yeelay eh, waxaa isku xiran eh, qofka keliyata ma aha inkastoo qofka u yahay dadkii oo dhan waa inay isla wada dhaqaaqaan marka kasoo qaata hadda hadda kasoo qaata siin baan sameynaynaa ah, ah, ah, adaa soo gashay qof baa inta ka kacay inta qof baa maray meesha baad fadhiisatay ah, hadalkiibuu kan sameeyey waan wada duubeynaa haddana koobaan kasoo bilaabeynaa inta waxaa la sameynaya qofka kale kaamarada haynaysaa This- wixii baa wada sameynayna haddana waan kusoo celinayna iyadoo wejiga close capka wixii oo dhan ba haddana la wada sameynaya marka siinkii oo dhan mar walba kow baa laga soo bilaabaya ilaa iyo dhammaadka ha maya maya maya waa la wada duubaya mar walba laakiin kaamarada marka waxay haysaa hal qof keliya hataa laakiin waxaad doonaysaa wixii dhan inay sidii u dhacaan si marka hadhow timekii wixii dhan isu- isu- isula socdaan marka hataa mar waxaa dhacaysa iyadoon qofkii kale aysan kaamarad haynin inuu in yaroo ah, maadaama ha inuu wax yaro fani u u yidhahdo ama qaabkii kaleta aysan ahayn Ah, maadaama isaga aysan marka kaamarad haynin directorka baa laga yaabaa inuu taa ka helo annakada ayaan nagu dhacday mar annagoo dubayno iyo inan ah, ah, ah, in yar ha marka inuu yidhahdo taasitow aan aan aan- aan kusoo celinay sidaa u sameeya ha Ah, hadda siin waxaa jiray aad ah, famous oo ahoo denzel washington uu ku jiro training day la yidhaahdo ah, midka ugu caansan buu noqday Eh, eh, scriptiga qaabka maysan ahayn hal mar ay qabteen xataa iyagan focuska ka yara baxay director wuxuu yidhi ku daa bcause siduu u sameeyey laguma soo celin karin waa just waa one time bay ahayd marka uh, marmar dhifka way dhacdaa laakiin laakiin way dhacdaa marmar qaarkood in directorki wixii uu uu rabay ka fiican uu helo iyadoo accidental ay noqoto siinayaasha adduunka ugu fiican ugu ugu wanaagsan badan accidental bay u dhicnaa si yar oo ah, kama ah Ma- ma- kas kas ma ahaysa kama ah u dhacaan marka way jirtaa mar laakiin boqolkiiba boqol ah, waa wax la soo xafiday la diyaariyay qofka tallaabadu qaadayo gacanta biyaha uu ku qabsanayo meesha uu dhigayo goortuu furayo waana boqol jeer lagu soo celinayo isla sidii waxaa laga yaaba afka inuu ku dhaho ah, muxuu ahaa walaashay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo uu biyahan gacanta kusoo qabsado ah, kan uu soo qabsado yidhaahdo uu dib u yaro sakado uu yidhaahdo ha ha ha markaa uu yidhahdo hadalkii markii lagu celinaya haddana sidii baalku soo qabsanaya walaashay sidii u fadhiisanaya waxaan ku leeyahay haddana uu kusoo noqonaya haddana isla sidii marka dhaqaaqaaga gacanta aa qaadaysid ah, lugta iskortaana wax walba ha ma aha keliya ta erayada waxa la jelayo waa ha body language wey ha marka sinyaal badan waxaa jira qofkii uusan dee uusan line uusan lahayn so keliyata u yahay inuu si oo xanaaqsan kuu eego inuu ah, biyi meesha u dhigo inuu kaco ama fadhiisto ama inta geesaha uu fafiiriyo ha marka ah, ah, marka waa waa text iyadoo ah iyadoo hadal ah iyo iyadoo oo body language actingkii labaas u kala baxaa marka haddii ay isan iswaafaqsanayn dhib baa ka imaanaya marka meeshaas marka waa mar walba inay muxuu ahaa labadiba ay wada jiraan mar kastana siinka ah, ah, inta badan waa lagu soo celcelinaya waa mar kastoo lagu soo celiyo waa isla sidiina usamaysad waad kicwada istaaga waa fadhiisani biyada qaada xirani isla meeshi haddana sidaa kusoo celini marka qofka marka keliyata eraya ma xafidaya wuxuu xafidayaa dhaqaaqiisu xafidaya maxaa yeelay waxaan ah, waa waa cabaran tahay kaamaradii meesha ka imaanaysa dhaqaaqay waa cabaran marka suddenly haddii aad dhinacaas ka dhaqaaqdid meel cidla kusoo aadaysaa Ha. ha marka waa ina qofka waa loo xariiqa dhulka hata istilaab baa loogu dhigaa marka tallaabada koowaad istilaabkaasuu meeshaas istaagaya ereygaasuu dhahaya ah, istilaabka labaad meesha jaallaha oo istilaab kale u istaagaya marka qofka marka maadaama waxa waxaa jira qofkii de focuska sameynaya waa gooni xagga jooga eh, directorka monitor halkaasu ka daawanaya kii kamarada hagaya xagga crankiga mid kale hagaysa marka wixii o dhan waa in is wada waafaqaa marka haddii uusan jirin wax sinka ah oo dee isku xiraya intaasoo qof ay wax sameynaya marka shakada marka ma socon karto hal nin oo qof kamara soo wuxuu raba iskada wada raacaya ma aha marka waa inuu marka isageena uu uu uu anaa ogahay waxa uu sameynayo kii codka garfo buu ku dul hayaa so marka uu inuu ogaado inay kaamarada soo gelaysa in kaleeto so marka qofkan meesha uu ku ogaa hadduu ka baxo de marka microfonkii baa isdhaafaya boomki ninkii hayay Eh, waxaa jiro light meel walba marka waxaa laga yaaba qof shadow gacantiisa inuu wejigaaga kaa fuulo ha marka wixii o dhan waa inay is la- la coordinate gareeyaa ay iswada waafaqsan yihiin usan de kana usan iftiinkii usan ka- ka daboolin meeshii la rabay mid kale usan istaagin kii focuska sameynaya waa inuu meel kale kii kaamarada hagayay monitorkii ka daawanayay midda kalena dee ad- ashan waxaa laga yaabaa inaan ah, dad badan ay fadhiyaan laakiin adigu on focus adiga ay tahay shakada laakiin dadkaaga dhan ayadoon kaamara haynin waa inay isla sidii sameeyaan muxuu ahaa markaad taagnida kamarada whiteka adi ay ku haysay haddii ninka uu fadhiyay haddana uu taagan yahay isma keenayso marka qof walba oo meesha jooga waa isla sidii lagu soo celiyay hadduu hal qof khaldaa waa inaan kuwa kasoo bilaaban haddana waxaa jirto een, inta badan filmaanta waxaa la arkaa een, waxaa la arkaa qof dad m- meel iska socdaan qofkan bas baa kaamiradu haysaa sheegta haystaa laakiin waxaa ka socota hawl badan agtiisa mid cunto waxaynaya mid wax cunaya mid telefoon marka waxaan dhan waa dad waa dad kamida qayb filimka kamida waxaan kamid ahayn ma soo geli karaan so dadkaas waxaa la yihahdaa extras waa dadka dhibaatooyinka badan ay qabsadeen eh, soomaalida marka aan filimka la sameynaynay Um, qofka soomaaliga wuxuu yaqaan actingka ninka kaamarada ay hayso hadlaya bisa Ah, hadda anaka waxaa jirtay inaan meelo suuqa wax ku sameynaynay suuqa waxaa joogeen ku dhawaad ilaa konton qof konton qof tohorayaal bay ahaayeen so marka soo ridda xagga waddada waa laga xiray inta waa laga xiray so gabadha dukaanka iibinaysa eh, kan wax ka iibsanaya ninka mootada meesha maraya gaarigan parkinga dhiganaya eh, ha inanka yara meesha ordaya marka wixii oo dhan waxaan sameynaa maalin dhan baan waxaan sameynaa anaga waxba duubaynin inaan shakada sameyno haye a- a- adiga software weydiiso lacagta ma ka qaataa sarafkii u dhiib canug yar marka uu dhiibo qof kale u sheegay "Dee, actionkii labaad adiga soo orad haye gaarigii haye adna soo dhaqaaq eh, kii kale inta parkinka samee wixii marka qof walba marka wuxuu la socdaa markuu kan waxaa sameeya kaabuu eeganaya bis ha ha anag ha nambaray leeyihiin marka ah, qofka assistantga directorku ah inta badan waxaa uu yiraahdaa maxay ahayd ah, ah, action one action two action three so intaana waxaa weeye adiga waa markan adiga wey adiga wey intii taa ay socdaanoo dhan qofkii sheekada ku socotayna waa action karta u gooni ah marka qof kale oo assistantgaaga waxaa u sheegaya dadkaas oo dhan, adiga way adiga way marka ataaradkrin qofkiibu marka focus saaraya intay waxaa socdaan isna wuu usoo gudbaya kanaa kugu soo mootada ka leexo eh, wiilkeeda kale kasoo kasoo bax hebel ha uu soo fadhiistay shekadiisa buu galay wuu dhamaystay laakiin wixii kaloo dhan sidii u dhacayaan mar mar ma dhacda inaad weydaan een, eh, qaar ka mida dadkii idinla duubaya oo haddana muhiim ay tahay inuu ku jiro qayb saa sheegtay waa wax iska wada xiran marka weli mayd ku dhacday inuu qof yidhaahdo war naga tagana waan daalnay ha marka waxaa laga yaaba qofki in marka laba jil lagu soo celiyo uu- uu uu iska baxo marka le war aawi kale ninkii mootada meesha agtaagna aawi kii dukaanka wax ka iibsanaya aawi wuu baxay haddee qaybtii koodan duubnay tii labaadna uu ku jiraa meeshii dee ninka hadda taagnaa shotka ku xigay hadduu si taagneen waa maqaya maxaa marka otiduu ku leeyahay "Dee, maanta anaga maxaa dukaan hor taagnaanina haddii aan hadaleyni meesha iga daa marka mar waxaan ku qasbanaanay filinka inaan soo gelino dad soomaali u eg eg oo oo oo- oo soomaali ahayn inaan koofiyadihii u xirno dadkan nato shaqadooda waxaa waaye inay extra cayaraan shaqo kale ma qabtaan subaxdii wuu soo kacaya maashaasu ku istaagaya markaad tiraahda fadhiiso wuu fadhiisanaya taagna wuu taagna wuu yaqaana shaqadan waay markuu tan ka baxo mid kale uu gelay marka shaqadiisu waay wax kale ma waa extra inuu ahaado bes weligiis lama arko haddii la arkana isoo meesha maraya ama isoo ordayo dhowr filim baad kusoo dhex saari kartaa ha qofka isaga ah marka shaqadiis waxaa weeye extra nimadaas weeye waa ninka dukaanka adeeganaya waa kan gabadh meesha biyaha ku dhaqayso waa ah, ah, gaa- darawalkaas wadoo gaariga kalaad agmaraya dadka meesha wada marka waa inaan noloshii caadiga ahaa marka because- ha because waxa dhibaat keena waxaa weeye haddaad tiraahdo qof baan meel suuq caadi ku samaynayn shadka ugu horeyn kaa qabatay dadki waa wada baxeen kii labaad markaa ku celinaysa dee meesha kuuma joogo marka wixii baan isukaa keenayna ha ama dee dadki ma dhihi karayso wada aamusa because midda kale intay waxaa sameynaya waa wada shib marka kadib haddana dib ku codlowdaba ayagoo wada hadlaya because buuqooda iyo qeeladooda iyo microphonekas ma keenayaan so mar waa ayagoo shib ah taagsanayaan wixii sameynayaan laakiin cod ma leh oo wada shib marka markii kaala dhameeya marka le haye aan kusoo celina marka le codkii sameeya marka waxay ku faa'iinaysaa inaan laba codoo kala goonaysa dadkii klinka ahay oo qofkii eh, eh, muxuu ahaa filmka jiray iyo dadkii kaleota marka kaa codkooda hoos waa dhigi kartaysaa marka waxaa arkaysa qof meel suuqa jooga oo codkiisa keliya uma maqlaysid maxaa yeelay waxaa weeye gaarigii biib ma siinayo hadhaba gaarka ka darsana biib yaro hoos u dhigatay laakiin codkii wax ka sarreeya qofka marka waa process dheeroo ah, d- wuxuu qaadanayaa mar ah, um, weeks buu qaadanayaa ah, ah, de- rehearsalkii iyo kucelcelintii iyo xafitaankii iyo wixii oo dhan Ah, taas waay hollywood ay ugu leeyihiin magaalooyin dhan oo cleata dadka usoo shaqo tagaan in maanta dhan ninka uun g- parkkaas uu ka shaqeynaya kan waa booliis meesha maraya kan shaqadooda subaxdii galabtii way rabaxayaan
marka marka dadkan aan ku aragno filmaanteen aan dadka wax matali agtarada ahayn waa dadka eh, dheeraadka ah
waa dad dheeraad ah mishaarkooda ay qaataan keliyata meesha waxay u joogaan inay ahaadaan ah, ah, extra dad hadda ah, nin waxaa jiro oo oo la yidhaahdo muxuu ahaa nin tuugsada oo gaari wax ku riixa ilaa iyo sagaal iyo labaatan film buu ku jiro oo waaweyn marka hadda wuxuu noqday in dadka caanka ahaa ka mid noqdo oo oo oo radio buu tahay oo filmkaas wuxuu ku jiro isagoo ah, karataya riixaya oo u saaran yihiin qashinkii iyo birihii marka ilaa iyo soddon sano uu sameynayo uu ku duqoobeyba laakiin maalinta lagu darayay filmka ugu horreysay qof wuxuu ahaa homeless ah marka ninkii daarataba ay doonyo ninkaan kaale ahaa filinka qayb ka noqo filin kaleeto haddana sidiibu shaqo ku hele marka wuxuu noqday hadda nin ah, duga uga caansano homeless ah ilaa marka dambe dee dee homeless wuu ka baxay ha ha aad hale laakiin homeless buu ahaa homelessnimadii buu ku jilay filin kastana homelessnimadii buu ku waday dad waxaa jira mar kasta ah, ah, ah, ah, ha ku jiraan marka laakiin isla wixii bay sameeyaan darawal ka yahay gaariga ah, kuwa wadada xaaqaya ama ku yihiin is- ah, traffickii buu jelayaa ah, qaar baa military jela inta badan askara oo ex military ahaan jireen oo dee xirfadii yaqaana marka um, filinka marka keliyata ma aha labadan qof eh waa magaaladoo dhan baa taaga aad dib u sameynaysaa wixii noloshii caadigeedoo dhan baa la wada jelaya because qof caadi ohoona kugu jirin filinka ma joogi karaya because waxaa laga yaabaa hal siin oo hal daqiiqo iyo bar ah in ay kugu qaadato laba week dubitaankeeda
guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeena hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxaa mar kale marti igu ahaa axmed faarax oo ah aasaasaha raya filimis anigoo asagal saciid faarax ayaa barnaamijka idiin daadahaynaysay taniyo intaynu mar kale kulmi doono nabadiyo
mahadsanid sagal siciid faarax ayay taasi ahayd oo barnaamijkaasi jabuuti isugu kaasoo duburida iyadoo joogto halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkeennii cayaaraha aan ku bilownay xulka kameruun ee kubadda cagta oo martigelinaya koobka qaramada afrika ee ayaa xalay noqday waddankii ugu horreeyey ee u gudba wareegga samafiinaalka kadib markii ay garaaceen xulka gambiya oo isku arkeen rubuc dhammaadka ama kuwatar finaalka kulanka cameruun iyo gambiya oo ahaa mid adag ayaa qaybtii hore waxa uu ku dhammaaday barbaro eber iyo eber ah laakiin qaybtii dambe cameruun ayaa heshay labada gool ee ay ku garaaceen xulka gambiya labada gool ee xulka cameruun ay xalay ku badiyeen ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda tako ikambe kaasoo ahaa geesigii kulanka daqiiqadihii kontonaad iyo toddobii kontonaad ayuuna labada gool dhaliyey xulka cameruun oo ka mid a kuwa ugu awooda badan ee sanadka loo saadaalinayo koobka qaramada afrika ayaa wareegga samafiinalka kusii sugi doonta midkii soo baxa xulalka morocco iyo masar oo iyagana ka mid a kuwa ugu awooda badan sanadkan kooxaha qaaradda afrika ciyaar kale oo xiise badan ayaa xalay waxa ay dhex martay xulalka burkina faso iyo tunisiya xulka burkina faso ayaana xalay u gudbay wareegga semifinalka ee koobka qaramada afrika burkina faso ayaa gool iyo waxba kaga badiyeen xulka tunisiya waxaana ay goolka kaga mahadcelinayaan ciyaaryahan dango otara oo goolka u dhaliyey ka hor inta uusan calaamadda casaanka qaadanin daqiiqadii labiisadeetanaad ee ciyaarta alwatara ayaana mid ka mid a ciyaartoyda tunisiya xusulka ku dhuftay kadibna garsooraha ayaa ciyaarta ka saaray xulka burkina faso ayaa wareegga semifinaalka kusii sugi doona midkii usoo baxa xulalka senegal iyo equatorial guinea oo iyagana maanta wada ciyaari doona dhinaca qaaradda yurubna ciyaaryahanka daafaca uga ciyaara kooxda baariis ee u dhashay dalka sbain sergi ramos ayaa mar kale uu dhaawac soo gaaray taasoo walwalka kusii kordhinaysa tababare bojitino oo shan iyo tobanka bisha soo socota ka hortegi doona kooxda real madrid kulan ka tirsan koobka horyaalada yurub ramos ayaa u dagaalami doona si uu taam u noqdo una wajaho kooxdiisii hore ee real madrid waa markii labaad ee xiddigan uu dhaawacmo tan iyo intii uu ku biiray kooxda baariis isla kooxda baariisna waxa ay ku dhowdahay inay heshiis la gaaraan ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda tottenham indombale kaasoo u dhashay dalka faransiiska indombale ayaa waayadan u muuqday mid aan si taam ah u helin kalsoonida tababare antonio conte isagoo kulamada qaarna taageerayaasha tottenham kala kulmayay qaylo ay ku dhaliilayaan qaab ciyaareedkiisa kooxda barcelona ee kubadda cagtana waxay isku dayayaan inay la soo wareegaan ciyaaryahan timo warner oo weerarka uga ciyaara kooxda chelsea ee kubadda cagta koob iyo soddon milyan oo pound ayaana la sheegayaa in barcelona inay doonayso inay dalab uga gudbiyaan xiddigaasi maalmaha u dambeeya ee suuqa kala iibsiga barcelona ayaa xilli horeba la wareegtay ciyaaryahan adama trore oo ka tirsanaa kooxda wolfis kaas oo waayihiisi ciyaareed ka soo bilaabay kooxda barcelona dalka ingiriiskana ciyaaryahan paul bogba oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda manchester united kaas oo qadaraaskiisa uu dhacayo marka la gaaro bisha juun ee sanadkan ayaa la sheegay inuu diyaar u yahay in kooxdiisa uu qadaraas cusub u siixo haddii ay fuliyaan dalabaad iyo shuruudo uu ku xirayo bogba ayaa lala xiriirinayay inuu ku biiri doono kooxaha real madrid iyo baris midkood lama sheegin sababaha keenay inuu maskaxdiisa bedelo sidoo kalena ilaa iyo hadda lama sheegin shuruudaha iyo dalabaadka uu ku xiray kooxda manchester united ciyaaryahanka xulka faransiiska kula guulaystay koobkii adduunka ee labakunsideediytobankii ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxa uu lafdhabar u ahaa kooxda manchester united dhaawac ayuu kaga maqnaa balse markii uu soo baxay wararka sheegaya in qandaraas cusub uu saxiixayo waxaa aad u soo dhoweeyey taageerayaasha kooxdiisa wararkeennii cayaarahana waa nageynta
waa tahay ciyaarihiina intaasi aan kaga gudubno aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir samakaab
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waa tahay bal markana dhinacii qodob ka mida qodobadii wararkeena haddaan ku celiyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa sabtidii booqasho waxa uu ku tegay dalka isutaga imaaraadka carabta iyadoo weli ay socdaan dagaalka dalkiisa uu kula jiro ururka t b l f waxaana ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee dalkaasi imaaraadka carabta dhaxal sugaha awooda badan ee abudabay sheekh maxamed bin zayd al nahyan waxaana tigreeda weli uu ka socdaa dagaalkii ay la gashay dowladda ethoobiya oo socday tan iyo bishii novembar labadii kun iyo labaatankii waxaanu dagaalkaasi isbedelay toddobaadkii lasoo dhaafay iyadoo ciidamada tigreega ay dib uga gurteen halkii ay awal joogeen ayagoo markaasi kusoo siqayay markii horeeta magaalada caasimada ee adis ababa waxaana milatariga etoobiya ay sheegeen inaysan sii dabaceersan doonin taasi oo ay tahay wadahadalada ay dhexdhexaadka ka yihiin maraykanka iyo midooda afrika ee garwadeenka ka yihiin ee socda dowladda ethoobiya ayaa isku dayeysa in ay xadido wararka laga soo taminayo dagaalkaasi qaar ka mida suxufiyiin ayaana lagu xiray dalkaasi ethoobiya oo uu ku jiro wariye usoo waramaya wakaalada wararka a p waxaa khubarada ay sheegeen in ciidamada etoobiya ay u muuqdaan in lagu xoojiyo diyaaradaha droniska cidna aysan wadin dhinaca kale ra-iisul wasaaraha israa'iil waa madaxweynaha israa'iil ayaa booqashadiisii ugu horreysay wuxuu ugu ambabaxay sutoga imaaraadka carabta axaddii maantayto ahayd isaga oo sheegay in xafiiskiisa mar uu hadlayay in ujeedadiisa socdaalka ay tahay xoojinta xiriirka khaliijka xilli xiisada gobolka ay sii xumaanayso iyadoo quwadaha adduunkana ay isku dayaan inay soo nooleeyaan heshiiskii nukliyeerka ee iiraan markana dhinacii heesaha
jacaylkaani dhaalan rogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkani dhaawacay jacaylkaani dhaalan rogay jacaylkaani dhaansaday jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii dad iga dhaqaaqde jacaylkii dhabta soo dhowaatay halistii haddaad iga dhaqaaqde bal inaan ku dhirado bal inaan ku dhirado dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhexdaan xidhanaya malmal baan dhitaysane dhoof noole kulantee hadhan taalin caashaqa soo iigu soo noqo soo noqo hadhantaalin caashaqa dhaqso iigu soo noqo soo noqo
amba dhigu kama fulo dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho dhambal wada habeerka oo sidan dhaxal u yeesho ay dhexdegay ma guure waxaan duuni ka cunaa dandhanansi keliye
waa tahay maxamed axmed kulac iyo xalimo khaliif magool labadaba allah u naxariista ayaan idaacaddeena kusoo gebagabeynaynaa waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idin leh nabadgelyo
hadhantaali in cashaqa dhaqso waa